bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii sideed iyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba waana dersigii labaad ee ku saabsan saxaabiga majsa'ata ibni thawr assaduusi sabxada boqol iyo sideed iyo konton caskarad waxay fadhiisin ka dhigatay juyuushul muslimiina ciidamadii muslimiintu waxay fadhiisatay xowla khandaqi tustar tustara magaalada tustara la yidhaahdo dhufayskeedii hareerihiisa ayay fadhiisteen wadallad halkaas ayay joogeen thamaaniyata cashara shahran sideed iyo toban bilood oo laa tastatiicu aysan awoodin ijtaasahu dhufayska inay tallowdo wakhaadad waxay gashay maca juyuushul furus furus ciidamadeeda waxay la gashay khilaala tilka almudda muddada iyada ah ee sideed iyo tobanka bilood altawiilati ee dheer thamaaniina macraka sideetan dagaal ayaa dhex maray sideetan dagaal wa kaanad waxay ahayd kullu macrakatin wa kaanad waxay ahayd kullu macrakatin dagaal kasta oo sideetanka ka mid ah oo min haadihi almacaariki macaarigtan ka midihi waxay ahayd tabda-u tii bilaabata bilmubaarasati in la ysu soo baxo oo nin nin la ysugu soo baxo nin iyo nin laysku aadiyo nin iyo nin laysugu aadiyo mubaarasadaasoo bayna fursaani alfariiqayni labada qole ee meesha isku hayo muslimiinta iyo furuskii raggooda dagaalyahanada ah dhex maraysa mubaarasadaas ama isu soo bixidaas uma markaa kadib tataxawalu waxay isu bedelaysay ilaa xarbin dagaal daariyatin oo qadhaadh daruusin oo lagu halaagsamo adag muhlikatin oo lagu halaagsamo waqad ablaa waqad ablaa wuxuu muujiyey wacdaro waaye waqad ablaa wuxuu muujiyey majsaratu ibnu thawr ninka la yidhaahdo oo taariikhdiisa hadda aan ka hadlayno fii haadihi almubaarasaati isu soo bixitaankan wuxuu muujiyey balaa-an wacdaro ayuu dhigay waqad ablaa wuxuu dhigay majsa'atu ibnu thawr fii haadihi lmubaarasaati isu soo bixitaankan laysu soo baxay ee nimanka dagaalyahanadiihi isu soo baxayeen ilaa midkood laga dilo oo beyna fursaani alfariiqayni labada qolo ee dagaalku uu ka dhexeeyo dhex marayay nimankooda dagaalyahanada ah wuxuu dhigay wacdaro ayuu dhigay balaa-an wacdaro ayuu dhigay oo adhala ama kaag irkig iyo ama kaag ku riday duhuulka waxaa la yidhaahdaa waqti intay wax musiiba dhacdo ay wax dhacaan aada waxba kala garan weydo waxba kala ogidba qofku u wareersaday waxba ma kala oga haddii wax loo sheega hi hi inbuule indhihiisa way ku dhaafsan yihiin marka qofka cabsida iyo ka badataa la yidhaah ousan waxba kala garanayn duhuulka kaasaa la yidhaha kuwaasoo adhala ama kaag iyo irkig iyo yaab ku riday alcuquula caqliyadii oo dhan wa adhasha ka yaabiyey al acdaa'a cadowgii oo dhan ka yaabiyey iyo wal astiqaa'a iyo saaxiibadii labadaba fii waqtin waaxidin fii waqtin macan hal mar yuu labada qoleba ka yaabiyey faqad tamakana waxaa u suurto gashay ayaantaas min qatli mi-ati kamiyin boqol sooma jeesto sooma jeesto oo min fursaani alacdaa'i cadowga oo farisiyiintii ah dagaalyahanadoodii inuu dilo boqol mubaarasatan isu soo bixid keliya boqol nin oo isu soo baxeen buu boqolkiiba dilay fa asbaxa wuxuu noqday ismuhu magaciisu yuhiiru kii kiciyo alrucba argagax fii sufuufi lfurus furuska ciidamadooda safafyaalkooda ayuu ku rida jiray argagax ilaan marka laysu soo baxaya waa la sheegayaa magaciisa hebel iyo hebel baa isu soo baxaya la dhahaya waana la daawanayaa oo wayabcau wuxuu wuxuu wuxuu wayabcau wuxuu usoo bixin jiray ama uu maaragtay kicinayay ayaa laga wadaa waa yuhiirudii oo kale uune annakhwata sharaf iyo walcizata iyo cizi iyo sharaf fii suduuri lmuslimiina muslimiinta laababkooda ama xabadyaalkoodana waxay wuxuu maaragtay ninkaas magaciisa marka la sheego magacaasi wuxuu gelin jiray maaragtay sharaf iyo cizi wa cinda daalika markaa ay taasi dhacday uu boqolka dilay yaa carafa waxay ogaadeen alladiina kuwii lam yakuunuu aan ahayn qad carafuuhu kuwa yaqiino min qablo hadda ka hor dadkii aan horu aqoonini markaase waxay ogaadeen lima muxuu xarasa ugu dadaalay amiiru lmu'miniina mu'miniinta amiirkooda oo cumar ibn khataabihi muxuu ugu dadaalay calaa an yakuuna inuu ahaado hada albatalu batalkan ama mahalyeygan albaasilu ee dhiiran ee geesigiihi fii cidaadi ljeyshi alghaasi ciidankii duulayay inuu ka mid noqdo muxuu ugu dadaalay markaasaa la ogaaday wa cinda daalika markuu boqolka nin dilay yaa carafa waxay ogaadeen alladiina kuwii lam yakuunuu aan ahayn qad carafuuhu kuwa yiqiino min qablu hadda ka hor waxay ogaadeen lima muxuu xarasa ugu dadaalay amiiru lmu'miniina amiiru lmu'miniin oo cumara radi allahu tacaala canhu wa ardaa muxuu ugu dadaalay calaa an yakuuna inuu ahaado hada albatalu halyeygan albaasilu ee geesigiihi fii cidaadi ljeyshi alghaasi ciidankii duulayay duulayay inuu ka mid noqdo wuxuu ugu dadaalay markaasaa la ogaaday wa fii aakhiri macrakatin dagaaltii ugu dambeeyo min tilka almacaariki siddeetanka dagaal ka mida athamaaniin ee siddeetanka ah xamala almuslimuuna muslimiintu waxay weerareen calaa caduwihim cadowgooda ayay weerareen xamlatan weerar ayay weerareen baasilatan oo dhiiran oo geesi ah saadiqatan oo dhab ah fa akhlaa waxay uga carareen oy u banneeyeen akhlaa waxay u banneeyeen oy ka carareen alfurusu ciidamadii furus lahum muslimiinta waxay u banneeyeen aljusuura kaabadihii ama buundooyinkii almansuubata ee ka taagnayd ee lagu dhisay fowqa alkhandaqi dhufayskii qodnaa meelo wuxuu lahaa kaabada ah oo la maro meelihii bay uga carareen walaadu waxay magan galeen oy ku dhuunteen oy ku gabbadeen bilmadiinati magaalada madiina marka wa aqlaquu calayhim waxay isku soo xidheen abwaaba xisnihaa dhufayskeedii albaabadiisa isku isku xidheen almaniici ee ee lamagalaanka ah markii hore bannaanka ayay usoo baxayeen marka bannaanka ayuu dagaalku ka socday laakiin maalin maalmaha ka mid ah muslimiintu intay aada u weerareen yay gudaha ku dhuunteen nimankii way wada carareen marka nimankii gudahay galeen bannaankay fadhiyaan muslimiintii marka waa wadci aada muslimiinta xaggooda ugu ugu xun waayo intaqala almuslimuuna muslimiintu waxay u wareegeen bacda hada asabri atawiil sabir sabirkan dheer kadib min xaalin sayi-ah xaalad liidata ilaa ukhraa mid kale oo ashadda suu-an kasii daran oo kasii xumaan badan ayay u wareegeen maxaa jira faqad akhada alfurusu furus waxay bilaabeen yumtiruunahum muslimiinta inay roob kaga dhigaan min acaali labraaji guryaha dhaadheer korkooda intay fuulaan yay bisahaamihim leebabkooda ayay roob uga dhigayeen leebabkoodii assaa'ibati ee asiibaysay wax aan lagula gafaynin marka muslimiintii bannaankay joogaan waan soo aragnay yacni dagaalkan waan soo aragnay waxaan kusoo aragnay baraa ibnu maalik markaan taariikhdiisa ka hadlaynay baan tustur haddana dadkii ka wada qayb galay weeye baraa ibnu maalikna waa meeshii uu ku shahiiday tani marka qayb ka mida waan soo aragnay derbigan iyo marka nimankii gudaha ay ku jiraan gudaha ayay roob uga soo dhigayaan fallaadhaha iyo leebabkana waxaa jira qaab inta kor loo rido ay sidii roobka ugu soo daadanayaan dadka ama cadowga markaa bannaanka jooga oo waxa keliya iskaga celin karaan iyo inay gaashaankooda ku gabadaan marka saasay noqdeen faqad akhada alfurusu waxay bilaabeen yumtiruunahu muslimiinta inay roob kaga soo dhigaan min acaali labraaji guryaha dha burjiga waxaa la yidhaha guriga aada u dheer baa la yidhaha burji walaqad jacalnaa fi samaai buruujan buruuj waxaa weeyaan albinaau altawiilu alcadiim ayaa la yidhaha guryahan dhaadheer ee hadda ee kunka mitir iyo kusii dhadhow guryahan dhaadheer waxaa la yidhaha burji baa la yidhaha burjigaas burjiyaashii waana af ingiriiskana tower baa la yidhaahdaa marka abraaj bay guryaha dhaadheer korkooda intay fuulaan yay roob uga soo dhigayaan fallaadho iyo leebab bisahaamihim leebabkoodii alsaa'ibati een gafayn saa'ib waxaa la yidhahdaa wixii kugu dhacaya un dhinaca kale wajacalu waxay bilaabeen yudalluuna inay ka soo laalaadiyaan min fowqi alaswaari derbiyada dhaadheer korkooda inay ka soo laalaadiyaan salaasila silsilado oo min alxadiidi bir ah fii nihaayati kulli silsilatin silsilad walba afkeeda ugu hooseeya nihaayada waa afkeeda hoose waxaa ku xidhan kalaaliibu biro saa u soo godan oo ta wax lagu malayga lagu soo qabsado oo kale kalluunkata lagu soo dabto oo kaleo saas u qalloocan kalaaliibu waa taas midaasoo mutawahijatan ololeysa inta la kululeeyey min shiddati maa wax daraaddi oo xumiyad lagu soo kululeeyey binnaari dab dab inta lasoo geliyeyba iyada ood casaankeeda yaabi yaa ruuxii usoo dhowaado oo derbiga usoo dhowaadoba taa unbaa sidii malaayga lagu soo qabanaya marka isagoo ama dhintay ama sii dhimanaya yay gudaha gudahay kusoo tuurayaan marka derbiga wuxuu soo dhowaan karaba male marka banaankiina dadkii banaanka joogayna waxaa loogu talagalay leebabkaas inay sidii roobka ugu soo daataan riixii derbiga hadday isku dayaanna birahaas silsiladahaas ay ka laalaadaan birahaas galoolan ee kalaaliibta la yidhaahdo unbaa riixii derbiga damca inuu usoo dhowaado ama fantaba kuwa unbaa lagu qabanaya marka arrintu aad bay ugu xumaatay muslimiinta fa idaa raama hadduu isku dayo idaa raama hadduu isku dayo axadun qof oo min juyuushi lmuslimiina aw axadu junuudi lmuslimiina muslimiinta ciidamadooda mid ka mid i hadduu isku dayo tasalluqa suuri derbiga inuu fanto aw iliqtiraabi minhu ama inuu soo dhowaado anshabuuha kalaaliibtii birtii galoolood unbay unbay ku qabanayeen fiihi qofka qofkii u soo dhowaada birtii unbaa la suri anshabuuhaa birtii ayay sudhayeen fiihi isaga birtii in sidaas la yidhaahdo unbaa sidii malay lasoo qabtay unbay ku gelaysaa way kugu soo qaadan wajadabuuhu way soo jiidayaan markaas ilayhim xaggooda fayaxtariqu waxaa gubanaya jasaduhu qofka jidhkiisa ayaa gubanaya wayatasaaqatu waxaa kala waxaa daadaadanaya laxmuhu hilibkiisii wayuqdaa calayhi waanu dhimanayaa saas ayuu ku geeriyoonaya oo ku dhimanaya ishtadda waxaa adkaaday alkarbu dhibaatadii iyo murugadii iyo musiibadiiba cala lmuslimiina muslimiintii ku adkaatay wa akhaduu waxay bilaabeen yasaluuna allaha alla inay baryaan biquluubin quluub inay ku baryaan daaricatin oo maaragtay jabsan oo ilaahay isu duleynaysa khaashicatan oo khushuucsan oo ay baryayaan an yufarija canhum inuu alla ka faydo dhibaatadan haysata an yufarija canhum kurbadan iyo dhibaatadan haysata inuu ka faydo oo wayansurahum uu u gargaaro u heeliyo calaa caduwihim calaa caduwihi alla cadowgiisa oo mushrikiinta ah iyo wa caduwihim cadowgooda wa baynamaa waqti kaana u ahaa abuu muusa alashcari oo ah abbaanduulaha ciidamadan yataamalu kii u fiirsanaya oo indhaindhaynaya suura tustar magaalada tustar ilaa derbigeedii alcadiimi oo weynaa yaa isan isaga oo quustay ka quustay min iqtixaamihi inuu jiidho wuxuu ku galo iyadoy sidaas tahay saqata waxaa ku soo dhacay amaamahu hortiisa sahmun leeb leebkaasoo qudifa laga soo tuuray qudifa loo soo tuuray naxwahu isaga xaggiisa min fowqi suuri derbigan dheer korkiisana laga soo tuuray fa nadara wuu fiiriyey ilayhi leebkii ayuu fiiriyey fa idaa markaaba fiihi leebka waxaa ku sugan risaalatun fariin warqad yar oo yaa ku qoran oo fariin ah fariintaasoo taquulu dhahaysa laqad wathaqtu laqad dhab ahaantii wathaqtu waan kalsoonaaday bikum idinka ayaan idinku kalsoonaaday macshara almuslimiina haddii aada muslimiinta tihiin idinka ayaan idinku kalsoonaaday wa innii anigu asta'minukum waxaan idinka dalbanayaa inaad i magangelisaan calaa nafsii naftayda inaad ii magangelisaan wa maali iyo xoolahayga wa ahli iyo dadkayga iyo waman tabicanii iyo inta isoo raacday een wato oo idil intaa haddaad ii yeeshaan walakum waxaad idinkuna leedihiin calaya anigana waxaad igu leedihiin an adullakum inaan idintusiyo calaa manfadin meel laga duso calaa manfadin meel laga duso oo tanfuduuna minhu aada uga dusaysaan ila almadiinati magaalada madiina derbigan aada hortaagantihiin aad ku baaba'deen waxaan idin tusayaa meel aad ka dustaan ood magaalada kuka gashaan idinkuna imagangeliya fa kataba wuxuu qoray abuu muusa wuxuu u qoray ammaanan ammaangelin iyo nabadgelin iyo badbaado ayuu u qoray oo lisaaxibi sahmi ninkii leebka iska lahaa wa qadafahu fariintii ayuu u tuuray ileyhi isaga binushaabati leeb ayuu ugu tuuray leeb asahmi sahmiga iska magacyo badane fastawthaqa wuu hubsaday wey fastawthaqa wuu adkaystay oo fastawthaqa wuu adkaystay alrajulu ninku min amaani almuslimiina muslimiinta ammaankii ay magangeliyeen wuu adkaystay waxaa laga wadaa wuu ku kalsoonaaday unba hadda laga wadaa fastawthaqa wuxuu ku kalsoonaaday alrajulu ninku min amaani almuslimiina muslimiintu inay magangelinayaan oy badbaadinayaan ayuu ku kalsoonaaday limaa wixii daraaddoodba ugu kalsoonaaday oo curifa la yiqiinay canhu muslimiinta oo min asidqi run a bilwacdi waxay ballan qaadaan inay rumaynayaan waa muslimiintii hore ee dhabta ahaa muslimiinta maanta taa laguma yaqaano runtii iyo wal wafaa-i inay oofiyaan bilcahdi wixii ay ballan qaadaan inay oofiyaan isagoo oo taas muslimiinta wixii lagu yaqaano ku kalsoonaa ayuu u yimid ninkii wa tasallala wuu soo dhuuntay oo wuu soo dusay tasallala wuu soo dusay ilayhim muslimiinta ayuu usoo dusay taxta junxi dalaami isagoo ku gabanaya mugdiga wa afdaa wuxuu gaadhsiiyey liabi muusa abi muuse wuxuu gaadhsiiyey bixaqiiqati amrihi isaga arrintiisa dhab ahaanteeda ayuu ogeys yuu gaadhsiiyey fa qaala wuxuu yidhi naxnu annagu min saadaati alqowmi reer furus haddii la yidhaahdo madaxdoodii iyo dadkii sharafta lahaa ayaan ka mid nahay waqad qatala wuu dilay alhurmusaanu ninkan hurmusaan la yidhahdo wuxuu dilay akhil akbar walaalkaygii iga weynaa ayuu dilay waqadaa wuxuu dhacay calaa maalihi iyo waahlihina wuu dhacay wa admara wuxuu aniga wadnaha igu hayaa admara wuxuu aniga qalbiga iyo iigu hayaa laabta lii aniga ashara shar ayuu fii sadrihi xabadkiisa iigu qarinaya wa admara wuxuu iigu guntay ama iigu qariyey lii aniga ashara shar fii sadrihi xataa intii maa cudtu ma ihi aaminuhu mid aami mid mid ku aaminaya calaa nafsii naftayda midku aaminaya ma ihi waa awlaadii iyo awlaad awlaadaydaba aniga naftayda waxaan ka inuu aniga idilo iyo caruurtayda yaan ka baqayaa walaalkayga iga weynaana wuu dilay caruurtiisi iyo dadkiisii oo dhanna wuu dhacay anigana marka taasuu ii hayaa wuxuu yihi naxnu anagu min saadaati alqowmi qoladan madaxdeeda ayaan ka mid nahay oo qad qatala wuu dilay alhurmusaanu akhi walaalkay buu dilay alabar ee iga weynaa wacaddaa wuxuu dhacay calaa maalihi iyo wa ahlihi labadaba wa admara lii anigana wuxuu ii hayaa oo xabadkiisa iigu hayaa uu halkaa iigu guntay waxaasoo dhanba dheh damiirka waxaa la yidhahdaa wax la qariyey damiir waabaa la yaqaanaa wax la qariyey damiirun mustatir damiir wa admara wuxuu aniga ii guntay uu qalbiga fii lii aniga ashara shar buu fii sadrihi laabtiisa iyo maankiisa iyo caqligiisa ayuu iigu guntay xataa intii maa cudtu aanan ahayn maa cudtu aanan ahayn aaminuhu mid aaminaya calaa nafsii naftayda iyo wa awlaaddii iyo caruurtayda ma aaminaya ninkan inuuna dilaan ka baqayna fa ahartu waxaan doortay oon door biday cadlakum idinka cadaaladiinna yaan calaa dulmihi dulmigiisa ka doortay wa wafaa'akum idinka oofintiinna aada ballanta oofisaan baan waxaan ka doortay calaa qadrihi dhagartiisa iyo khayaanadiisa uu ballamaha ka baxayo wa casamtu waxaan goostay calaa an adullakum inaan idin tusiyo calaa manfadin meel laga duso khafiyun oo qarsoon kaasoo tanfiduuna minhu tanfuduuna minhu aad ka dusaysaan xaggiisa ilaa tustar magaalada tustar gudaheeda ee fa actinii insi insaanan qof isi qofkaasoo yataxallaa ku sifaysan ama ku tilmaaman biljur'ati geesinimo iyo walcaqli iyo caqli labadaas qof la isi oo wayakuunu ahaada minman na ka mid a yutqinuuna sibaaxata dabbaashana si fiican u yaqaana nin geesi ah oo caqli badan oo dabbaasha yaqaana intaa isiibuun fa actinii isii insaanan qof oo yataxallaa ku tilmaaman hadda taxalliga waxaa la yidhaahdaa wax la isku qurxiyey haweenka waxay isku qurxiyaan dahabka ay qoorta ku xidhaan ka ay gashadaan jijimanka waxaas xuliy isqurxin waay marka qof isku qurxiyey hadda marka isqurxintii lagama wadaayo qof ku tilmaaman waayo insaanan yataxallaa ku tilmaaman biljur'ati geesinimo walcaqli iyo caqli oo wayakuunu ahaado minman yutqinuuna asibaaxa dabbaasha kuwa si fiican u yaqaana itqaanka waa waxay si fiican uu qofku u yaqaano wuu ka fadhgaroobay baa jidhaa soomaalidu xataa arshidahu si aan u tusiyo ila dariiqi wadada wadada la maraya iyo meesha laga baxayo iyo meesha laga dusayo istadcaa wuxuu u yeedhay abuu muusa alashcari markay taasi dhacday majza'ata ibnu thawri saduusi ayuu u yeedhay wa asara ileyhi wuu u siraystay ileyhi isaga ayuu wuxuu ku siraystay bilamri arrintii ruux kale uma sheegin isaga unbuu u sheegay fiiri kalsoonida lagu qabo iyo kaalinta uu leeyahay wa qaala wuxuu yidhi abuu muusa alashcari acinnii iigu kaalmee birajulin nin oo min qowmika adiga qoonkaaga reer bani bakar ka mid a ninkaasoo lahu caqlun leh wa xasmun go-aan leh wa qudratun awood cala sibaaxati in la dabbaasho leh oo dabbaasha yaqaanana ninkaa ii raadi fa qaala majza-a wuxuu yidhi ijcalnii aniga iga dhig daalika arajula ninkaa isaga ah ayuhal amiiru amiirkiiow aniga iga dhig fa qaala lahu abuu muusa wuxuu yidhi idaa kunta haddii aad tahay qad shi'ta mid isagu doonay facalaa barakati illaahi ku soco barakada ilaahay ku soco uma markaa kadib awsaahu wuxuu u dardaarmay awsaa abuu muusa wuxuu u dardaarmay hu majza-a wuxuu u dardaarmay an yaxfada dariiqa wadada la marayo waa habeene wadada ay marayaan ay ka dusayaan wadadii inuu xusuusto wa an yacrifa inuu aqoonsado mowdica albaabi albaabka magaalada laga galo meesha uu ku yaallana waa inuu aqoonsado midda kale wa an yuxadida inuu iyadana soo ogaado makaana alhurmusaan hurmusaan meesha uu fadhiistana marka magaalada ilangu gelaya isagu meesha uu hurmusaan fadhiistana waa inuu soo ogaado wa an yatahabata waa inuu hubsado min shaksihi qof ahaantiisa suusan ruux kale u noqon isaga shaksigiisa iyo qof ahaantiisa waa inuu soo hubsado wa anlaa yuxditha waa inuusan samaynin amran arin oo hayra daalika inta aan hayn intaa waxaan hayn ma samayn saase waxaa la rabaa qofka markii meel loo dirayo risaalo cad iyo mahaam cad iyo xil cad oo koow laba saddex qodobaysan in la siiyaa la rabaa suusan qofku wuxuu raba isaga samayn isaga marka waxaa lagu yidhi waddada waa inaad waddada xifdido albaabku meeshuu ku yaallo waa inaad garato hormusaan meesha uu joogana waa inaad meesha uu joogo waa soo ogow shaksigiisana naga soo hubso afarta arrimood baa la siiyey midna waa laga nahayo waxa la yidhi waxba ha samaynin yani hormusaan ha dilin waxba ha samaynin waxaad samaysa male walaa yuxditha waa inuusan la imanin amran arrin oo hayra daalika inta aan ahayn intaa markuu siiyey abu muusa alcashcari majza markuu siiyey madaa wuu ambabaxay oo wuu tegay majza'atu ibnu thawr taxta junxi dalaami madowga ama mugdiga isagoo isku qarinaya yuu maca daliilihi garhwadeenkiisii dalyaqaankiisii alfarisiya ee reer faris ayuu raacay fa adkhalahu wuxuu geliyey fii nafaqin god dhulka gudihiisa ah nafaqa waxaa la yidhaha meelahan dee laga duso oo hadda sabwayga iyo waa nafaq sabwayga iyo underground iyo waxa la yidhaha meelahan tareenada dhulka hoostiisa ay maraan kuwaasaa nafaq la yidhaha fii nafaqin god dheer oo dhulka hoostiisa oo taxta al ardi kaasoo yasilu xidhiidhiya bayna annahri webiga iyo walmadiinati magaalada xidhiidhiya webigii aan soo aragnay ee magaaladu ay lahayd iyo ee nahru dujayl la dhihi jiray nahru dujayl iyo magaalada ayuu xidhiidhiyaa fa kaana wuxuu ahaa annafaqu godkii baa hadda laga sheekeynayaa godkii ay sii mareen yaa laga sheekeynaya fa kaana wuxuu ahaa annafaqu godku yatasicu kii ballaadha taaratan mar wuu ballaadhanayay xataa yatamakana ilaa uu ay uga suurto gasho ay uga suurto gasho min alkhawdi inuu tiimbado fii maa'ihi biyihiisa wahuwa maashin isagoo socda isagoo socda yuu biyihii intaas xabadka iyo u socdaan wuu ku dhex soconaya biyaha waa markuu waa markuu ballaadho calaa qad wahuwa maashin calaa qadamayhi isaga oo labadiisa lugood ku socda yuu biyihii ku dhex soconayay markii uu meeshii nafaqa ahayd iyo godkii markuu ballaadho wayadiiqu cidhiidhi ayuu noqonayay taaratan ukhraa mar kalena cidhiidhi buu noqonayay xataa yaxmilahu xataa yaxmilahu ilaa godkii uu qaado isagii cala sibaaxati dabaal xamlan qaadid qaadid uu yacni wuu dabaalanayay unbaa laga wadaa marka uu ballaadhan yahay meeshuu ballaadhan yahayna lugihiisa ayuu ku soconayay isagoo biyihii ku dhex socda cidhiidhi markay noqotana wuu dabaalanayay sidaasaa laga wadaa xataa yaxmilahu cala sibaaxati si arrintaasi ay ugu xambaarto waaye xataa yaxmilahu cala sibaaxati inuu dabaasho xamlan ee ku qasbid ay ku qasabto wa kaana wuxuu ahaa haddana godku la marayaay yatashacabu kii faraqiyayaasha dadka ayaa lagu habaabinayaa oo yacni meelo badan buu u kala leexleexanaya u kala leexleexanaya oo faraqyo badan ayuu yeelanayaa faraqyo badan yatashacabu faraqyo badan buu yeelanayaa wayatacaraju wuu qalqalloocanaya maratan ukhraa mar kalena wuu qalqalloocan wayastaqiimu wuu toosnaan maratan thaaniya mar labaadna wuu toosan yahay marna wuu qalloocan mar farqiyo badan buu bixinayaa mar cidhiidh buu noqonayaa mar waasic buu noqonayaa wahaakadaa sidaas ayuu ahaa xataa balaqa ilaa uu ka gaadhsiiyo bihi isagaba almanfada meesha laga duso alladii meeshaasoo yunfadu minhu looga duso ilalmadiinati magaalada madiina magaalada meesha looga duso madiinadii maaha ilalmadiinati magaalada wa araa marka meeshii bay ka baxeen wa araaha wuxuu tusiyey alhurmusaanna wuu tusiyey hurmusaankii qaatila akhiihi walaalkiis dilay isagii wuu tusiyey waxuu kaluu tusay walmakaana meeshii alladii meeshaasoo yataxasanu fiihi meesha uu ku gabbado uu isku ilaaliyana wuu tusiyey waa amaradii abuu muusa alashcari uu soo siiyey moogtahay oo ahaa meesha uu joogana soo ogow shakhsigiisana iga soo hubso falamaa markii ra-a uu arkay majza-ah alhurmusaan markuu arkay hama wuxuu damcay an yurdiyahu inuu dhulka dhigu u dilo bisahmin leeb oo fi naxri halkaa dhuuntiisa inuu ku dhufto laakinahu saacate maa labitha ma uusan in yarba muusan sii joogin an tadakara inuu xusuustay wasiyata abi muusa abi muuse dardaarankiisii lahu ula dardaarmay oo ahayd bianlaa yuxditha amran inuusan arrin kale la imanin fa kabaxa wuu xakameeyey jimaaxa haadihi araqba rabitaankan oo ahaa inuu ninka dilo ayuu xakameeyey fii nafsihi naftiisa wacaada wuu soo laabtay min xaysu jaa-a meeshuu ka yimid ayuu ku soo laabtay qabla busuuqi alfajri intuusan waagu baryin ayuu halkiisii ku soo laabtay wallahu subxaanahu wa tacala aclam